نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan aad ku dhegaysan doontaan inta uu socdana waxaa ka mid ah booqashaynu ku tagnay madarasada xaamilul qur'aan oo ku taalla deegaanka kunye barrow iyo bandhig cilmiyeed ay samaynayaan ardayda madarasada kelimad uu jeedinayo mucallimka madarasada xaamilul qur'aan waxaa sidoo kale qodobada barnaamijka ka mid ah kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlaya sidee u tarbiyaynaysaa carruurtaada waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
في دروب الموكب نورنا دستورنا ونظام النجب نورنا دستورنا ونظام النجب waa hagaag mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu toddobaadkan waxaan booqannay madarasada xaamilul qur'aan oo ku taalla deegaanka kunye barrow halkaasoo ay wax ku bartaan arday tira ahaan ku dhow laba boqol oo iskugu jira wiilal iyo gabdho waxayna toddobaadkan sameeyeen bandhig cilmiyeed heerkiisu sarreeyo hase ahaatee bandhigga ardayda waxaan ka hormarinaynaa waraysi aynu la yeelanay mucallimka madarasada kaasoo uga warbixinayo taariikhda madarasada iyo goorta la furay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu macalin kusoo dhowow idaacadda islaamiga heel furqaan waan ku dhawahay idaacaddu bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi waasxaabihi wasalama tasliiman kahiira ama bacd yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wakunuu maca alsaadiqiin yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waltandur nafsu maa qadamat liqad wattaquu allah ina allaha khabiirun bima tacmaluun amaa bacd intaa kadib allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh allihii naga dhigay dad muslimiin ah nicmatul islaam waliimaanna siiyey allah subxaanahu watacaala waxaan uga mahadnaqaynaa nicamtiisa tirada badan uu nagu galadeystay allah subxaanahu watacaala nicmooyinka uuna siiyey waxaa ugu waaweyn nicmatul islaam waliimaan qof kastoo muslima waxaa looga baahan yahay nicmada ayada ah allah subxaanahu watacaala inuu ugu mahadnaq allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa bikum min nicmatin fa min allah allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waxa idinku sugan oo nicmo ah allah subxaanahu watacaala xaggiisa ayay ka ahaadeen allah subxaanahu watacaala nicmadiisadaan ugu shukrino walaalayaal allah subxaanahu watacaala wuxuuna siinayaa masiid wuunoo siyaadanayaa allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay lain shakartum la asiidannakum wala in kafartum ina cadaabii la shadiida intaa kadib idaacadda waxaan leeyahay mar labaad kusoo dhawo madrasada xaamil qur'aan waan dhowahay jasaaka allahu kheyran waana dhownahay dhammaanteen haddii aan nahay ee bahda reer alfurqaan Een, su-aashaad i weydiisay haddaan guda galo hodan madrasada waxaa la dhahaa xaamilu lqur'aan litaxfiidi alqur'aani alkariim waalculuumi alsharciya madrasada waxay ku taalaa deegaanka kuunye barow madrasada waxaa la asaasay bisha dulqicda lawa- la- labadeeda kun afar boqol afatan iyo labadii hadda waxay furan tahay ku dhowaad muddo sanad iyo saddex bilood taqriiban madrasadu waxaa wax ka barta arday isugu jirta wiilal iyo gabdho tiradooda waxay gaarayaan markaa hadda waxay ku dhow yihiin laba boqol n waa hagaag intaa markii laga soo tago n madrasada n manhajka lagu barto ee ka waran iyo qaabka aada ardayda wax u bartaan keyfiyada
qaabka ardayda wax loo baro ardayda laba isugu jiraan arday ibtidaa'i ah oo hadda loo- in la baran rabo alqira'a waalkitaaba kuwa waxaa la baraa markaa alqira'a waalkitaaba waa kuwa farbarka ardayda kale waa arday kitaabley ah ayagana waxaan barnaa markaa qur-aanka kariimka ah qur-aanka kariimka markay dhammeeyaan madrasadu markaa qorshe kale ay ka dabacsan tahay laakiin hadda waxaa waye manhajka ardayda farbarka aan ardayda ibtidaa ah farbarka alqira walkitaab aan barnaa ardayda kalena qur-aankaan xifdisiinaa qur-aanka markuu u fadhiisto kadib ayaa qeyb kale u gudbayaan waxyaabaha marka madrasada lagu barto ee maxaa ka mid ah markii laga soo tago qur-aanka kariimka hadda waxaa ka mid ah kutubta yaryar oo ardayda la xifdisiiya manduumaadka yaryar iyo kitaabka xisnul muslimka aad- adkaartaas intaas hadda barnaa iyo dahaaradii iyo salaadii ada waxyaalaha yaryar een, waxyaalaha ku tacalluqa hadda salaada oo- eh, salaada oo kale iyo aadaabta intaa yaraan barnaa kadib waa wixii kalena ardayda markuu xifdiyay qur-aanka kariimka ayaa loo bilaabaya culumta kale ee waa hagaag waalidiin ayay madrasada arday badan u dhigtaan oo ay caruurtooda dhigtaan bal ka waran cilaaqada adinka idinka dhexayso waalidiinta waa cilaaqo nuuce ah maa sha allah horta waalidiinta iyo macalinka calaaqo weyn ayaa ka dhexeysa xiriir weyn ayaa ka dhexeeya maxaa yeeley macalinkii ardayaa loo keenay ardaygana waxaa dhalay waalidiinaa dhaleen macalinka iyo waalidiinka haddii aan xiriir fiican lahayn ardaygaa wax ma baranayo macalinka keligiis wax ma bari karo marka markii arday noola keenaba waalidka waxaan ku taakiidinaa aan ku adkeynaa in calaaqada fiican na- macalimiinta ay la xisaabtamaan macalinkana inuu la xisaabtamo waalidiintiin hadda calaaqadeena maasha allah waa xiriir badan xataa kulamaan yeelanaa ada hadda een, bisha shawaar ilaa hadda ilaa saddex kulan ayaan yeelanay anaga iyo waalidiintii oo intaa waxaa looga hadlaya ardayda sida loo horumarin lahay waxbarashadooda maasha allah waa calaaqada maasha allah n ugu dambayntii waa maxay ee ahdaafta ay hiigsanayso madrasada xaamil qur-aan maadaama ay waqti dhow kusoo biirtay deegaanka kunye barow ee juhdigeeduna uu ka muuqdo ee run ahaantii iyo sida ay isbeddel ugu soo kordhisay deegaanka
maasha allah madrasadu waxay hiigsanaysaa ardayga markuu dhammeeyo qur-aanka kariimka ah waxaan u furaynaa qeyb oo machad ah machadkaasna waxaa lagu barayaa ardayga culumta sharciga ah cilmulxalaqaad maxaa yeelay cunugan qur-aankuu soo bartay qur-aanka markuu barto wuxuu u baahan yahay diinka inuu sii fahmo cilmu sharci ee machad lagu baranayo machadkaasa hadda insha allah mar dhow adigu howshiisana way socotaa mar dhowna waxaan rajaynaynaa insha allah inuu furmo waa machad lagu baranayo cilmiga sharciga ardayga lo- lagu barayo ee gebagabadii maxaa dardaarnahood kusoo gunaanadaysaa oo ku aadan waalidiinta iyo mucalimiinta iyo dhammaan ardaydaba awalan horta macalimiinta waxaan leeyahay allah subxaana wa tacala aan ka cabsan anigoo nafteeda ka bilaabayo maxaa yeele allah subxaana wa tacala haddaan ka cabsanno allah subxaana wa tacala shaqadan aan hayno wuu noo fududeynayaa thaaniyan macalimiinta waxaan dardaarmayaa al-ikhlaas camalka ay hayaan waa camal cibaado ah oo allah subxaana wa tacaala xaggiisa loogu dhammaanayo waxaan leeyahay marka ikhlaaska in lagu dadaalo ilaahay dartiis inay ka ahaato Fa- een, waxaan kala dardaarmaya macalimiinta in- aniga nafteeda ka bilaabayo inay bixiyaan juhdi waxay qaadeen waxay qaadeen mas-uuliyadday qaadeen mas-uuliyadda ay qaadeen inay ka soo baxaan sida ay tahay inay u gutaan allah subxana wa taala ay uga cabsadaan markaan waxaan leeyahay macalimiinta juhdi eeraad ah inay bixiyaan ardayga ay hayaan ardayda ay hayaan allah subxaanahu wa tacaala ayaa la xisaabtamaya maxaa yeele waxaan leeyahay markaa juhdi dheeraad ah inay bixiyaan waqtigooda badan inay ku bixiyaan ardayga sida wax u fahansiin lahaayeen waalidiinta waxaan leeyahay macalin keligiis wax ma qaban karo macalimiinta inay la shaqeeyaan inay ardayga xaalkiis ay ogaadaan ardaygana allah subxana wa tacaala ay u baryaan hadday ku arkaan ardayga inuu fahankiisa culus yahay oo kale ama ma ama ardayga inuu dugsi diidayo allah subxaana wa tacaala inay la kaashadaan allah subxaana wa tacaala ay u baryaan ardayga waxaan leeyahay macalimiintana ka warhaaya ardaydana waxaan leeyahay dhammaantooda waad fiicantihiin maasha allah waxaad tihiin jiil yaryar oo hadda soo barbaaraya mustaqbalka la rajeynaya inay diinka allah subxaana wa tacaala wax badan ay u taraan waxaan leeyahay marka dadaala mustaqbalkan dadka bedeli lahaa macalimiinta hadda maanta joogta iyo ummadda kaleba waxaan leeyahay idinka waa markaan waxaan leeyahay ku dadaala qur-aanka kariimka barashadiisa ee macalinkana wuxuu idin sheegaya wax dantiina ah waa markaas waxaan leeyahay ardayda maasha allah hadda waa dadaalaysaan sida hadda aad tihiin kasii dheereeya ayaan leeyahay dadaal dadaalkiina sii laabalaaba markaa waa hagaaga weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada caruurta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markana waxaad ku soo dhowaataan bandhig cilmiyeed ay samaynayaan ardayda madrasada xaamilul qur'aan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أخي الكريم اسمي عبد الرحمن وأنت اسمي سلمان سؤال ما هو القرآن الكريم جواب القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه المنقول إلينا نقلا متواترا
سؤال ما حكم تعليم القرآن وحفظه جواب تعليم القرآن الكريم فرض كفاية وحفظه واجب وجوبا كفائيا على الأمة حتى لا ينقطع تواتره ولا يتطرق إليه تبديل أو تحريف فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين وإلا آثمون جميعا جزاك الله خيرا شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال ما هي أول آية نزل من القرآن الكريم جواب أول آية نزل من القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق سؤال ما هي آخر آية نزل من القرآن الكريم جواب آخر آية نزل من القرآن الكريم هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سؤال ما هي أول سورة كاملة نزلت على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جواب أول سورة كاملة نزلت على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر
مريكا وأرديتك صقلي ولي ما دمان إذنك يا الله مريكا وأرديتك صقلي ولي ما دمان إذنك يا الله ولي ما دمان إذنك يا الله قواني كقرين إني قردلان كسارا ودن كان قلالا دمان قواني كقرين إني قردلان كسارا ودن كان قلالا دمان كسارا ودن كان قلالا دمان هي مريكا وأرديتك صقلي ولي ما دمان إذنك يا الله مريكا وأرديتك صقلي ولي ما دمان إذنك يا الله ولي ما دمان إذنك يا الله tartanaan ku galnay jannada rabbi jaliilow allayow jinaadana sii jaliilow allayow jinaadana sii hey maraykan waa arday tukaasoo galay weli ma dhammaanin ciidankii allah maraykan waa arday tukaasoo galay weli ma dhammaanin ciidankii allah weli ma dhammaanin ciidankii allah jacaylkan u qabno jihaadkan wadno jaliilow allayow jihaadka ku sug jacaylkan u qabno jihaadkan wadno jaliilow allayow jihaadkan u sug jaliilow allayow jihaadkan u sug hey maraykan waa arday tukaasoo galay weli ma dhammaanin ciidankii allah maraykan waa arday tukaasoo galay weli ma dhammaanin ciidankii allah weli ma dhammaanin ciidankii allah sufuuftaan u jeedaan raggan wada siman jaliilow allayow jihaadkan ku sug sufuuftaan u jeedaan raggan wada siman jaliilow allayow jihaadkan ku sug jaliilow allayow jihaadkan ku sug hey maraykan waa arday tukaasoo galay weli ma dhammaanin ciidankii allah maraykan waa arday tukaasoo galay weli ma dhammaanin ciidankii allah weli ma dhammaanin ciidankii allah allahu akbar
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال لماذا خلقنا الله جواب خلقنا الله لتوحيده وعبادته وعدم ال... وعدم الإشراك به شيئا سؤال ما العبادة؟ جواب العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة سؤال كيف نعبد الله؟ جواب كما أمرنا الله ورسوله سؤال ما أعظم حق بعد حق الله ورسوله جواب حق الوالدين جزاك الله خيرا ولك أيضا
بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الناظم قال الناظم رحمه الله يقول من يرجو رضا العلام محمد بن عابد السلام الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي وآله ذوي اللدى وبعد فالآداب في الأخلاق جمع خصال الخير بالإطلاق لذا أردت النصح للأصحاب بنظم جملة من الآداب وقد عداني ناصح لأشرع في نظم ذي الآداب غيثا نافعا سميت فتيعة الآداب لتفتح الطريق للطلاب
في مدرستي في مدرستي في مدرستي ألقى صحبي نسعد نمرح عند اللعب ألقى حبا ألقى عطفا ألقى علما بين الكتب فمعلمنا كم يرحمنا ويعلمنا حسن الأدب فمعلمنا كم يرحمنا ويعلمنا حسن الأدب نقرأ نكتب في الكراس نرسم وردا بين العشب ما أحسنك يا مدرستي في فيك ثمار مثل العنب فيك عيون تروي ظمي فيك سرور يملأ قلبي ما أحسنك يا مدرستي فيك ثمار مثل العنب فيك عيون تروي ظمي فيك سرور يملأ قلبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أخي الكريم اسمي عبد الكريم وأنت اسمي قليل سؤال ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا جواب التجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقا ومستحقا من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفخيم ونحوهما سؤال ما ثمرة علم التجويد جواب ثمرة علم التجويد صون اللسان عن الخضع في كتاب الله عز وجل سؤال ما فائدة علم التجويد جواب فائدته الفوز برضا الله تعالى جزاك الله خيرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أخي الكريم اسمي محمد وأنت اسمي معاذ سؤال من الرسول جواب الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وإبلاغ من أرسل إليهم سؤال من النبي جواب النبي هو المبعوث لتقدير شرع من سبقه سؤال ما الخصائص التي تميز الأنبياء عن غيرهم جواب أولا الوحي ثانيا مواراتهم حيث فارقت روحهم ثالثا التخيير بين مفارقة الدنيا أو البقاء فيها رابعا تنام أعينهم وتسهر قلوبهم خامسا لا تأكل الأرض أجسادهم جزاك الله خيرا ولك أيضا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أخي الكريم اسمي عبد الودود وأنت اسمي يحيى سؤال مما خلق الله آدم جواب خلقه من تراب سؤال أي يوم خلق فيه آدم جواب خلقه الله يوم الجمعة سؤال ما الخصائص العامة التي تميز بها آدم عن غيره جواب أولا أنه أبو البشر ثانيا أن الله خلقه بيده ثالثا أن الله نفخ فيه من روحه رابعا أمر الله الملائكة بالسجود له جزاك الله خيرا شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال ما هو الكلام في اصطلاح النحويين جواب هو ما اجتمع فيه قيود أربعة القيود الأربعة هي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي سؤال ما هو اللفظ جواب هو صوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية كزيد سؤال ما هو التركيب جواب هو ما تركب من كلمتين فأكثر كغلام علي سؤال ما هو المفيد جواب هو ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت من المتكلم والسامع عليها سؤال ما الوضع جواب جعل اللفظ دليلا على المعنى سؤال ما أجزاء الكلام جواب ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى جزاك الله خيرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال من سيدنا محمد جواب هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام الرسل سؤال بماذا جاء جواب جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره سؤال من أي قبيلة أبواه جواب وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة سؤال بمن يتصل نسبه جواب ويتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام جزاك الله خيرا ولك أيضا
بسم الله الرحمن الرحيم وإنا كتاب الله يوثاق شافع وغنى غناء واهبا متفصلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداد يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القابر يلقاه سنا متهللا هنالك يهني مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدير به سلا إليه موصلا فيا أيها القارب متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريا والدك عليهما ملابس وأنواع من التاج والحلى
زفاد لكم بشرى زفاد لكم بشرى أجيالنا تترى جيل من النور مثل الشعاع سرى جيل من النور مثل الشعاع سرى في كفي قلم يكتب بي يقرأ خطات أنامله ما يوبر النظرا زادنا طول المدى والعلا في الحيق نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر وبيان
qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla maraynaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan kelimaadkii taxanaha ahaa ee ka hadlayay sidaa u tarbiyaynaysaa carruurtaada waxaana halkan aalaaba ka soo jeediya ashaykh cabdulilaah abuu khaalid قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قيبت عدي أنه سلم يستري دونا قاعدة آه الأولى من قواعد العلاجية بيهد وأنا قاعدة سقال يلا وطن حق الترادة مركا حولي داقن كفي عن المهم مثل هدوق اللوعد اللوغولا دقمو بل تلابوين كان ويان هل لوغو دقمو ليه ولا في كثارة قري كيف كستو كدعا يا حراب كستو كيمادة بل هدي أتربتو إنا بحد ويسيد وإلمي إنو كوسو اللابتو وكوتو سا أتربتو تلابوين كان سوصو دايا لقما مارمانا تلابادة أوها الرئيسة horta ha ku canaanan oo ha ku qaylin oo ha kula xisaabtamin dadka kale hortiisa dadka kale hortiisa ha ku qaylin ha la hadlin ha ku sixin gaar ahaan saaxiibadii iska ilaali hagtooda inaad kula hadasho oo biri ay ku qoslaan kuwii saaxiibadii aqraantiisii shulladiisii kooxdiisii hortooda ha ku bahdilin ha ku ihaanaynin taas wuxuu qaadanaya ihaana uu qaadanaya fii xaqihi in lagu ihaan lagu xadgudbay marka saaxiibadii iyo dadku la socday waxaa la maqashiiyo oo aabbaha hortiisa hortooda hortooda gacanta kugu qaado ama hadal xun kugu yidhaahdo arrin qalbigiisa aada u dhibisa wey arrintaas marka ha noqoto biinfiraad meel gooniya la tag la fadhiiso aabo saas waxaas qalada ku jirta niyo dee ma fiicna wiilkaaga fiicna hebel maxaa maxaa dhacay beryahan daba waxaa kaa dareemaya maaragta qallo maxaase waxu jiraan arrimaha horta bal gooni ula hadal tallaabada labaad aad qaadaysid hadda iisi waa inaad kula naaqashid ama kula doodid bihudu adoo degan cadhacadho iyo waxaa iska ilaali وتقرره بالخطأ الذي ارتكبه اسلغو هكي ما وحا ما سميس ها وينو يلهدو ها horta bal ha qirto khadoo ku dhacay waxaad kala markaa u sheegaysaa in arrintaas ka xun tahay waa labadiinu keligeen la soco hadalkun waa degan yahay arrintaas samay ka xun tahay adigana in sharaftaada waxu dhimayso aabbo wiilkii baad lees ama gabadhii ka sahaadee waxaan kaa soo fulaya dhaqankan xun waa i dhibaya intaasoo sana kusoo tarbiyeynay maanta kama filaysa inaad noqoto isla markaa waa inaad xusuustisid dhaqanadiisa fiican ila ilmuhu kulli gidiga dhaqankiisa oo dhan badan waxaa laga inuu deeqs yahay isagooba inxiraafay inuu gees yahay inuu maaragtay mid dulqaad badan yahay dhaqanadiisa fiican xusuusi ninkaaga sidaa ahaa sidaa ahaa miya maanta waxaas dhaqankiisa fiican xusuusi suu dareemo inaad jeceshaha u rabtid oo wanaagga la rabtid tallaabada saddexaad ee markuu leexdo ilmaha lagula dhaqmay aad rabtid cilaajka ka mid a waxaa weeyaan inaad ka dalabto inuusan wax mardamba u noqon geefkan uu ku dhacay maanta ama caawa waxaad tiraahdaa abuuha u noqo arrintaas waxaad nagu caddaysaa oo ku tidhaahdaa si cad waxa ugu sheegtaa haddaad ku noqoto markan waa kugu dhaafaya haddaad ka noqoto dee wixii meesha waxyaalo badan oo maarata ugu roona kusiin jiray ayaan kaa daysanayaa shaygii hebel ahaan baan kaa dhaafayaa matalan mobilkii aan kuu soo iibiyay baan kaa qaadaya baabuurkii aad ku socon jirtay baan kaa qaadaya furiisa kaa qaadanaya arrinta ayadana waa inaad fulisid hadduu berri gebkii oo kale ku dhaco ballankii qaado ahaa haddaa waxaa samayso waan kaala noqonaya waxaan ku siiyey samee ku tallaabso adoo degan waxaa tiraa abos ballamayna lahayn soo kuma dhihin waxa haddaa ku noqoto saasaan yeelaya dee ballankayga waan oofinaya furaha igu soo wareeji mobilka isii arrintaana saas baa lagula dhaqmayaa buu leeyahay walaalka tallaabada afraad deh oo la rabo maaragtay inaad qaado markay arrintan kala timaado tanba laba u kala qaadaya wuxuu leeyahay marka horta ilmahaaga aad laba mid baa imanaysa markuu gefo oo qaldamo laba mid laba dhaqan baa kaa imanaya adiga ama laba amar baa kaa soo fulaya waa inaad maaragtay markaad aabaha la hadlaysid gefkii ka dhacay wiilka inaad ka suulisaad rabtid ama yaraysid qalbigiisana ma dhaawacaysid calaaqadii idiin dhexaysa aabanimada iyo jacaylkana meesha kama zuulayso dhaqan kale oo kii qaylada iyo suraakh iyo cagajuulaynta ahaana waxaa ka dhalanaya waxaan soo socda horta khada ima yaraynaysid mana baabiinaysid qalbigiisina waa daawacday calaaqadii idiin dhexaysana way saamowday oo way xumaatay marka meeshaad huduu iyo deganaa wax ku xalin lahay haddaa qayla wax ku doontid adiga khasaarahaas kugu dhacaya ilmana kuu toosi maayo qalbigiisina waa daawacday gefku ku jirana kama baxayo calaaqadiina way xumaanaysaa bal labada waalid baynu eegaynaa labada dhaqan ka fiican baynu eegaynaa kan qaylada iyo qajacsada iyo madaxdayga ah iyo kan maaragtay maxaa la yidhahdaa si qofku ilmuhu qiran yahay loo ciqaabo oo wuxuu jeclaa loo diido ka saameyn badan baynu eegaynaa marka wuxuu leeyahay walaalka risaaladan qoray aabe aabayaasha ka mid oo murabiinta ka mid ah ayaa waxay baabuurkii fuuleen say ilmaha abtiyaashood loo soo booqdo reabtigood loo soo booqdo wiil wiilasha ka mid a ayaa haray taakhara dib u dhacay markuu yimi hooyadii waxay amartay inuu kabahan gashan iska bedelo kuwa kale kabihii hebl kuwaa soo qaado kuwan ma gashanaysin lagu raaci maysid kabihii saa iyo saa ha soo qaado kaba kalena ha soo gashaan kuwii caynkaa ha soo qaado iyad waxay rabtaa inuu abtiyaashii kaba fiican ula tago quruxsano bay rabtaa may ma soo qaadan markuu tegey oo xaafadii aaday wuxuu soo noqday isagoo kabihii hooyo ay tidhi soo qaado kuwa kale may soo gashan buu soo noqday markaasay islaantii ku qaylisay hooyadii aad ku qaylisay oo ku tiri waad noqonaysaa mar labaad baad noqonaysaa kabihii iyaga ahaa baad soo gashanaysaa markaasay bilowday inay xisaabiso wiilkii oo ku qayliso aabihiina waa aamunsan yahay aabihii caayilada baabuurka kukaxaynayana waa aamunsan yahay wiilkii markuu noqday oo warkii hooyada qaato oo noqday oo qasab ku noqday kabihii ay doonaysa inuu soo qaato oo gurigii ku laabtay baa odaygii hooyo islaantiisi la hadla wuxuu ku yidhi maada stafati qaylada wiilka ku samaysay intaasoo gooraad celisay maxaad ka faa'iiday qaalat maxay tidhi istafadtu annii akhrajtu maa fii qalbii culayskii qalbiga saari cadhadii baa yaan iska sii daayay bay tiri sidaa loo baahna sida loo baahan sidaa maaha waxay wiilkaa intaasoo dhan u dhiibaysay kabahaaga soo qaado haddii kalena raaci maysid mar labaad noqo mar saddexaad noqo waxay u lahayd amarkeeda in la qaato oo ay qalbigeedu dego ay faraxdo ha neeftu ay cadhadu ka ba'do odayga wuxuu ku yidhi uma maada kadib haye cadhadii waa iska saartay maxaa maxaad heshay markaa markii wiilkii soo noqday aabihii si kale wuxuu xalliyay wuxuu yidhi saacad baynu dib u dhacaynaa annahu sayataakharu can aldahaabi ilaa ikhwaalihi saacatan haye soo hode abtiyaasha mayna aadneen oo booqasho mayna aadneen saacad baynu gurigeena fadhiyeenna taasaa ka saameyn badan wixii hooyadu ay sameynaysay oo ilmihii adaan ku qaylin waxbaa sameyn hadduu gef sameeyo wuxuu jeclaan baa loo diidaa saacad baynu dib u dhacaynaa buu ku yidhi odaygii abaalmarin iyadoo lagugu abaalmarinayo wixii aad samaysay oo hooyada aad maqli weyda warkeeda si degan buu odayga wiilka wuxuu ugu yidhi aabihii ahaa wuxuu ku yidhi alam tukhaalif kalaama ummik waxaa saacadda dib ugu dhacnay aduu soo warkii hooyada maad khilaafin qaala balaa wiilkana waa qirtay inuu hooyada warkeeda khilaafay qaala fataxamal nataa'ija khada'ik haye u dulqaado waxaa ka dhashay khadii aad ku dhacday abaalmarintiisa u dulqaado marka sidaa ayaa fiican ilmaha wixii uu sameeyey horta khada waa inuu qirto oo inuu sameeye is og yahay isla markaa wuxuu jecelyahay inuu diidaa ka fiican inaad ku qayliso dadka hortiisa ku ihaanaysid ma u malanaysaa marka ayaa aabbaha saa sameeyey ama ama ilmahaasu mar labaad inay maaragtay ay ku dhacayaan gefkii hadda ku dhacaan oo kale ma u malanaysaa maya si aan loogu diidin inay baxaan waktigay rabeen waxaad arkaysaa marka dambe iyagoo wax kastoo laga dalbaday samaynaya si ayan dib ugu dhicin oo waktigii xirada ama safarka ama booqashada ayan dib uga dhicin baad arkaysaa marka waxaynu u baahannahay ilmahana marka la dhaqmayno iyo khadaa ka imanaya weliba khadada soo noqnoqotay xooga aynu ku adkaynaa oo loo baahan yahay canaan iyo caay iyo maarata qalbi jabinna ku ridayn وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waana xalqadii ugu dambaysay waxaa halkan ka soo jeedinaya cabdiraxmaan beder محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruuray kusoo dhowaado xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam cali bin abi taalib bin cabdilmutalib bin haashim oo ay kunyadiisu tahay abilxasan waa ina adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyey ee soo islaamay marka laga hadlayo carruurta wakhti ka mid ah noloshiisa gaar ahaan barbaarkiisa wuxuu cali bin abi taalib ku soo qaatay guriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii dambena wuxuu guursaday gabadhii uu dhalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee faaduma bintu moxamed iyadoo uu u dhashay laba wiil oo lagu kala magacaabo xasan iyo xuseen oo uu aad u jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka laga hadlo manaaqibta iyo wanaaggii uu lahaa cali bin abi taalib ma ahan wax halkan lagu soo koobi karo wuxuu ahaa hogaamiye mujaahid ah intii uu noolaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo kadibba wuxuu sidoo kale ahaa qof uu rasuulka kaga tago mas-uuliyaadka qaar sida marka uu rasuulka duulayo oo ay dhici jirtay in madiino waali looga dhigo mid ka mid ah duulaanadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaaday wuxuu yidhi waxaan beni turaayada siin doonaa nin jecel allah iyo rasuulkiisa iyakuna ay jecel yihiin markii la gaadhay subaxdii wuxuu rasuulka raayadda u dhiibay cali bin abi taalib markii la dilay cuhmaan bin cafaan radiallahu canhu oo ahaa khaliifkii saddexaad waxay muslimiinta bayco la galeen cali bin abi taalib si uu u noqdo khaliifkii afaraad oo caadil ah cali ayaa marar badan wuxuu diiday inuu qaado mas-uuliyaddaas hase ahaatee waxaa aad ugu soo noqnoqday akhyaartii saxaabada oo ay ka mid ahaayeen azubayr bin alcawaam iyo dalxa bin cubaydillaah markii dambena wuu oggolaaday masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana baycada lagula galay afar iyo labaatankii dulxaja sanadkii soddon iyo shanaad ee hijiriyada ayaa baycada lala galay cali bin abi taalib wuxuu sidaas ku noqday khaliifkii afaraad ee muslimiinta markii dambena wuxuu deegaankiisa iyo madaxtooyadiisa dowladda muslimiinta u bedelay magaalada kuufa ee dalka ciraaq wuxuu cali khaliif ahaa afar sano sagaal bilood iyo toddoba maalmood waxayna khilaafadiisa ku tilmaamneed arrimo dhowr ah oo uu kala mid ahaa saddexdii khaliif ee mas-uuliyadda muslimiinta qabatay markii uu geeriyooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam marjiciyadda dowladda islaamka waxay ahayd qur-aanka iyo sunnaha si la mid ah saddexdii khaliif ee isaga ka horeysay wuxuu sidoo kale cali sii xoojiyey mabda'a shuurada oo ahaa arrin ay ku tilmaamnaayeen khulafadii raashidiinta ee soo maray muslimiinta wuxuu kaluu cali bin abi taalib radiallahu canhu xilligiisii aad u ilaaliyey cadaaladda muslimiinta ayaanu ku noolaa isjecel dhexdooda ah iyo wanaag ilaa ay soo shaacbaxday fidno aan halkan munaasab ku ahayn in aan uga sii hadalno marka laga hadlo howlihii ugu waaweynaa ee uu qabtay cali bin abi taalib intuu hogaaminaya muslimiinta waxaa ka mid ahaa inuu dheelo tiray nidaamka maaliyadda ee muslimiinta heer dakhliga dowladda islaamka aad u kordhay wuxuu kaloo cali bin abi taalib maalin ka mid ah toddobaadka uu sameeyey inuu u kala garqaado dadka isku haysta madaalimta waaweyn sida dhiigga iyo hantida maguurtada ah wuxuu kaluu cali bin abi taalib ahaa qofkii ugu horeeyey ee aas-aasay cilmiga naxwaha si loo dhowro kitaabka allah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam marka laga hadlo geerida cali bin abi taalib waxaa dilay kooxda khawaarijta oo ka mid ah firqooyinka habowsan ee u nasab sheegta ahlu qiblaha nin habowsan oo lagu magacaabay ibnu muljim ayaa aroor hore xilli uu cali u soo kacay salaada fajarka wuxuu la dhacay seef taas oo keentay inuu dhaawac daran soo gaaro cali bin abi taalib markii dambena dhaawacaas ayuu u shahiiday allah ha ka aqbala shahaadadiisa geeridiisa kadib khilaafaad muddo soo jiitamayey waxaa heshiiyey muslimiinta xasan bin cali bin abi taalib ayaana u tanaasulay mucaawiya bin abi sufyaan sidaasna waxaa ku soo dhammaaday khilaafaadkii haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xalaqaadkii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee muddada soo socday wixii aan qaladnay waxay ka ahaadeen nafteenna iyo shaydaan wixii aan asiibnayna allah ayaa ku mahadsan intaan ku kulmayno xalaqaad noocan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وفي الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه حد السنا
guud ahaana intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka tarbiyada carruurta intaan ku kulmayno kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في دروب الموكب آفاض يا مشرق